bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhugunsadayaala duurfaylaa ka dhowaada warkada hornamuqorsan qodobada dhugunsadayaalka dheega doontan warka weyba ku mid ahaa bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo siyaabooyin shalduban unku hadaleen sidiyoo unku taxadirahayaan cudurka kofitum isagaala wasiir hore oo ku tirsanaya koonfur galbeed iyo kabaaqa inti waa lukuqobada dagaalada ha ku usboonaadi degmada waajida dhaqdhaqaaqa suuqa xoolo ee magaalada baydhabo iyo kujaar isbeddel xillo eedlan shalgadaha iyo xoolo noocyasha shalduban ee suuqa howlgallada ka sameeyay jidkaiska hirawa gobolada banaadir ishabeellada hoose i dadlaa ka qobaday howlgalkaasa puntland iyo diiday qorsho doorashada ee soomaaliya wasiiro ku tirsan somalilan naweyba iyo laku helay cudurka covitum isagaala akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaalka dheega doontaan warkaweyba ku mid ahaa wararkainkada dambeeyey ee la xiriira banaanbaxyada ku dareera gudo maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
duhurnimo dhugunsadayaal talaade ee u taaragdana iyo eedanta lamada bilo lixaad sanadka lamada kun iyo labaatanka haana soo bahayeena qodobadii warka duurnamo dhugunsadayaalaha ka dhawaada yoogii oo fisanga bulshada ka nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya iyo siyaabooyin sheelduban weybayoon ku hadareena sidii unku taxdirahayaan cudurka safmareenka ee covid neten mikrofonka idaacadda warsan iyo bulshada cabdinaasir axmed mayow la dhex qaadi warbixintan yaniinku diyaari
iyo markii cudurka coronavirus ka bilaabaday adduunka iyo amayba dalka soomaaliya sukumidayaha dalalka afrika eedkan saameeyey cudurka iyo gobolada dalka kafaafi koonfur galbeed ya ku mid ee miilowsu kafaafi waana ku mid dadweynaha magaalada baydhabo ya ku hadalay sidii uon ka taxadirayaan cudurka xilligun faahfaahaya anugoy magacay maxamed cabdulaahi cabdi oninka sawt tor coofi maybwa haddeenu ku hadalo cudurkan oo adduunyadu macnaha saameynta weyn ku weeladi ee covid nteen horta wacyigelinta obiyayta wasaaradda caafimaadka waa wacyigelin eedan faylow laakiin markaadan fiirida dhinaga bulshada maybwa ma iska jiraan dad oo wacyigelinta qaadadow iyo dad oon qaadadaana oo meleeraayus cudurkaasba macnaha ina jiraba macnaha in aaminsanaayna hadda magaalada markaa dhex marta meeragaasee dad oo talooyinka caafimaadka wasaaradda oo biyaasi qaadadaayaan saasoo kale maaskariga oo lihirdaha inhirin galofiska gacmoonka jara dad oo meeragaase issalaamow hab isiyaw oo meleeraayus cudurkaasba meleeraayus hadda aaminsanaayna idad oo kufeejigin oo macnaha talooyinka qaadadaayaan markan dadki saasaaska jiraan markana qaada hadda mayleeraayusan ahaantay maybwaan cudurka maybwa iidan qaada talooyinka wasaaradda caafimaadka biyaasa saas oo kalena maybwa dhammaan mayleeraayus walaalyanku horseeday cudurkaasi suu biyahayna sida haddii hada fadhi ina gacmo iska dhigna mayleheraayus markuuna macnaha unhinta joogan ina mayl talooyinkii oo wasaaradda biyadii dhammaantiyo tirooda fiyawan wal kasta ilaahay biyo waabadna karki anaqaabah miinki ma hoboogdo kor hoban hoboogdo sankeena saar naqaska ay hirme an ma isticmaal kor wal awlaki dhow nasiib ka qabtay ogaa ka sooday bakti nasiiba ka soodan walba ma isticmaalay an sankay miirahay maay fata abdullahi saaliyaare hadan ku hadal waay gelinta oo corona side oo corona virus ku saabsan meeraan ee wasaaradda bawlay waay gelinaysa wasaaradda DC may la faday intii oo iidilka tig doonaada walaagii la sheegay ama markii laha sheegana intii la qaado la fade ilaahay subxaana wa tacaala rooga qaadir usii nin rooga may la faday markaan walaagii oo wacyigelin oo may la eraay oo hay-adda oo w h o ga dhiiti may la faday intii la sameeyay wacyigelinta horta amar hol laha sheega dadku qaadaayan dadku oo may jaraan oo leesi leesi isku dhikaayan oo walaagii laha sheega oo walab udurka la sheegaay bab dhibeeli walaagaas day ka aaleyan markaan may erafada intii oo waygelintiisi lahasinkishayin qaadatan gaamooyin intii isku dhagdhan oo sufaylan farxaatan ya fariinka dirilay maaha qalabkili ka isticmaalay inkasta un an haysana oo intii la helon iidan adagda inshagada una taladaan ilaahay ilaaha tala saaraan mayla faday intii aad dhoorsito laga faday nanka horta salaanti may leeraay salaanti waajib laakiin salaanto gaantan lis giliyow waajib ma- nanka mayla faday korintaada ku erta assalaamu calaykum waraxmatullahi salaamu calaykum magaaya noo leero xabiibo cumar suufi rooyinta caafimaadkeeda iyadan gaadadaana kolay nu suugleena say raabtiidoon ku tabna casarkeena gadaana casarkeeduna idaanseenon galnyaa isku dhaqaana markii galnyaa isku dhigno dharku isku bedelna madaasay idohoran galaa nadaafad leen ka horseedan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa wada dadaale eedlanku ka horseedow cudurka coronavirus
wasiir hore oo ku tirsanayay dowlad goboleedka koonfur galbeedyo kabaaqi intii walakoqobada ama walakoqobada dagaalada ku isboonaaday degmada waajid ee gobolka bakola faahfaahinta warkan way bandhighaye maxmuud cali cabdulaahi wasiirkii hore ee baaburta irki iyo dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi aadan axmed balaag yaa ku hadli cabashooyin ku saabsan aanooyin qabiil ah kubahayta degmada waajid ee gobolka bakoola iyo iska haysan bulshada qabiilada ee degow waana ka nool degmadaas weliba nusu sheegay oo eedeen kulol injeediyey intii arrintan maamulka degmada waajida ku dambeeyan waana ka guul daraysan intiyo khaliyan waana dhexgalana qabiilada iska haysada dhulka way eedda injeediyey oo arrinteeda mas-uuliyaddiya laha maamulka degmada waajid dadkalka eedayo haaynayow qabiilma ee reer hadama i reer jirhow miisahaysadan maamulka degmada waajid ayaa iskule eediyade sababta ma eed lambar one ummatiyoo mas-uulin eh yoo maamul eh wali waha ummati dhulaaska qobsat yoo la fadaayo ini go-aankama dambaysa ha ku saaran wali haqan leyna dhul ay la horta dhulka ilaahey le dowladdii markaas jirto mas-uulku eh dhulkan aniga biidi shacabka siida ama tare danguudu ee dhuldowladeedu malbiyo aniya waay maalin walba xabadalaka ridi toori liiska dhowi liin leey leyla maamula jira gudoomiye degmi roog gudoomiye ku-xigeena roog councilor roog waay inka guulaysida waaye anigoo umatishal higan oo eran war adiina mayla raay melihiidi adiina melihiidii danguud waa eran koraa ma eh ciddo la sii koraa ana wali qabay arrintiyeede yoo ka lugle dhibaatadan iyo wada maamulka degmada wada dhinaga kale uu soo hadaljeysay weedada iyo baaqandari maamulka koonfur galbeed gaar ahaana madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed laftigareena oo usu sheegay intan haynaynti la dhegaysada qayladhaanta dhanaga aanooyinka qabiilaha kubahayta degmada waajid ee gobolka bakoola iyo inka dambayn madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen dhawaaqa weejid hanoo deerowka una dhegansado kornama eh mudane madaxweyne mas-uuliyad kiin huraane taalmeeliyeeda eh hay-adooga ka shaqale andar degmada waajid wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciddii adaan doorata iyo wasaaradda amniga andar dhawaaqa weejid hanoo dhee- hanoo deerohaay antuuna dhegansado korni ama isku handhataro korni antow wali abiilka ha ka gebagabaayey arrintiyeeda ini liisku dhega tara ama lisahilada ha dhaafti arrintiyeeda tallaabadii ka haboo mudane madaxweyne aniada ku qaada wifdo degdeg eena andar insha allahu tacaala wali wali wali jeela ani abiilkay deeri doon cid kastoo iyo qusayt oon ka horreeyey madaxweyne cabdicasiis dhulalka hatiiska haysan qabiilada dego degmada waajid ee gobolka bakoola ma ee iska qobsigii inka horeeyo qabiile oo sukudhi deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya bilooyinkii unahdhaafni waliba yo kuriyana degmooyinka koonfur galbeed sida degmada diinsoor degmada buurakaba degmada walaweyn waana majarta ilaa yoona hata id walkuqubati arimogasayti markii la kuraawa baaqyalandiri dadka ishaysada
dhaqdhaqaaqa suuqa xoolo ee magaalada baydhabo iyo ku jaro isbedel weyn xilo eedlan shal gadadahaya xoolo noocyo shashal duman ee la sheenahaya suuqa faahfaahinta warkan way baninhaye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan
weli ku dambeeyey dhammaadkii bili ramadaan ee lahadhaafi weliba dhaqdhaqaaq ee dhanfayla use ku jara shalgadowka xoola nool ee lisheenow suuqa xoola ee magaalada baydhabo arrintan yaa ku dhalatay markii dhowaan sacuudiga iyo dib anfasaxin dhoofka xoola ee lakusheenow guda dalka soomaaliya ee landhoofiyow dhinaga sacuudiga tan iyo weliba dhaliiday in ganacsiga xoola dhaqdhaqaaqa faylo usawaldhada idaacadda warsan iyo wariyaal ku tirsan weliba iyo geeka booqdeena suuqa xoola nool lakagadow ee magaalada baydhabo welibana suuqa buuxdhaafiyey kumana xoole oo iniskijara gaal irin loo iyo dameer dhammaan yo weliba yolayna suuqa fayla hohaada kordhoofe iyo xaano qalinge yuusuf xasan ibraahim weliba uuse kumidaya dalaalinta suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo welibana use idaacadda warsan aan ku warmay isbedelka suuqa ku jara suugsaada aragayd intun geela fara badan la roogan halhaba mukunagada intun geela oo faraasha ilaahay inta deersi oo hadda suuqan sulum habad mukunagada walgada baahadiyo badati looda saas oo kale wal managadayan geeki hore haddii labaatan neef haddii koyta tumangaday tumangnagadayan mantii hamar bes walaa baydhoylaka gore hankal hamarle keekayan meel walin wadaay malahay marka geelan inta hata tiridis ilaahay dhomayse inta dhan walbuma kunagada baahadiisa badati haano waydhoofiye haano baydhoylaka gore haano hamara langwade salaamaarak geeki ramadaan hortiis inti ramadaan lahangalna labaatan neef hadii ku hayta tuman haddii lagada tumanka la nagadayan dajo laagaan waayeen walnagaay haddii wala aglon waayisnyimale howla badadka yaraadaan intu hati geela inti faraaji deerti walaagun loo inti dhan ad aragahayd walaan dhan walgadale xuseen cali xuseen weliba uuse kumid ayaa dalaalinta qaybta erinka welibana uuse idaacadda warsan ku warmay sidee shalgadowka iyo isbedelka qaybta erinka ku jara ilaahay hata intii soonfurka i dhabtan soconka meesheenay dhoofitaankan oo yani badili dilya waalidi naftatiidiyo waalidi iyo orgaalka askiri maylan dhoofiya abudabi iyo sacuudig iyo yaan dhoofisidaan silan jarjari aan rafooblidi agaaji hata fayliyi suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo iyo kumid ee suuqyada guda dalka kiyaala haanganka dhaqdhaqaaqa fayle yeedo oona guda suuq iyo roogaan ganacsato shalduwan oo meelo shalduwan oo dalka iyo dibadiisba xoolo yoon dhoofiyayan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba
howlgallo iyo weyballa ka sameeyay jidka iska hirowa gobolada banaadir i shabeellada hoose weybana laaka warmahaya intii howlgalladaas laaka qoobaday dadda tabakal cali cumar iyo warkan shabeellada hoosenin ku dari
howlgalkan ayaa si wada jir ah waxaa u fulinaya ciidamada haram caska iyo kuwa biliiska soomaaliya howlgalkan ayaa si gaar ahi waxa uu ugu socdaa inta u dhexaysa deegaanada la fola iyo ceelasha biyaha halkaas oo dhowaan dad shacab ah waxyeele ka soo gaadhay qarax miina oo ka dhacay waddada xiriirsa muqdisho iyo afgooye inta la ogyahay toddoba ruux ayay gacanta kusoo dhigeen ciidamadan howlgalka ka waday inta u dhexaysa la fola iyo ceelasha biyaha sida uu warbaahinta goor ugu xaqiijiyey taliya ku-xigeenka ciidamada boliiska ee deegaanka ceelasha biyaha howlgalkan ayaa waxa uu saameeyey gebi ahaanba isu socodka dadka iyo gaadiidka ee gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose lama oga sida uu ku dambeyn doono howlgalkan maadaama laamaha ammaanka ee shabeellaha hoose ay ku dhawaaqeen howlgallo ammaanka lagu adkeynayo iyo sidoo kale howlgallo ay sheegeen in lagu baarayo miinooyinka goobaha loogu shakisan yahay inay ku aaseen al-shabaab balse ma jirto ilaahi haatan faahfaahino ka soo baxaya howlgalkii maanta ciidamada boliiska iyo kuwa haram caska ay ka sameeyeen inta u dhexaysa muqdisho iyo afgoye isku soo wada duubo howlgalkan ayaa la sheegay in haatan uu hakad ballaaran u geliyey isu socodka dadka iyo gaadiidka gobolada shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir tawakal cali cumar wararka redio warsan gobolka shabeellaha hoose
weli dhugunsadayaal weyba dhugunsadahay tana warkii duhurnimo ee warsanga madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaa xalay jeediyay hadal jeedintii saddexaad tan i markii uusa bilaabay intii uusa bilwelba isniinta usa usa horkooy ama la hadalay dadweynaga weyba xalay ku hadalay arrimo dhowr oo ku saabsan puntland iyo soomaaliba mar uuse ku hadalaayay qorsho doorashada soomaaliya sheegay inti maamulka puntland yoon aqbala doogna dhammaan hanaanka doorasho soomaali haddii iyo wadatashila la samayna madaxda puntland wayba uuse sheegay intii puntland yoon aqbala korna aman aqbala doogna hanaanka doorasho ee qorshashay ku dareera muqdisho deni iyo saas oo kale sheegay intiyoo kama tali doonaan ama kama talaan hanaanka doorasho xildhibaanada ah ku jeeda lamada min ee baarlamaanka soomaaliya golo wasiirada maadaama iyo iyo onkakoyna doorasho shacaba iyo ka kooyan keliya xulasho aan ka dambaynta weyba uusa deni ka baaqay intii heliyi siyaasadeed lakudeera hanaanka doorasho soomaali ku hor antii lan bilowno qorsho hadda dareera taas oo lanka kala diyaar garoobaha iyo doorashada lama ku tirsan golo wasiirada somalilan yaa laku helay cudurka covitum isagaalsadiya xaqiijidii wasaaradda caafimaadka saas oo kale bajaray wasiiro kale oo lakabaari ama laku baari cudurka coronavirus balse laku waaye wasiirka maalgaladowka somalilan maxamed axmed cawad ayaa shaacay intii laku helay cudurka covitum isagaal bartiis twitter-ka qoraal uu saadhagiya ka sheegay intii xaaladiis caafimaadna iyo faylata somalilan iyo ku mid ee meelo sidubiin aan saameeyay cudurka coronavirus meelo dhugunsadayaal warkaasiinku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo anka yaraan shan kun dhib boqol qof ayaa la qobaday ama laku qobaday magaalooyinka yaala dalka maraykanka tan io markiiyo bilowden banaanbaxyada laanku ka horjeeda dhimashadii qofkiimada uga haya sida laka sheegay warbixinya daawacde wakaalada e b dhammaan dadkan yaweyba iyo hirana ciidamada ilaalada qaranka oo bilaabeen howlgalyo ka fadahayaan antiyo ka xoojiyaan banaanbaxyada feeraryahan caanku ee gudo maraykanka waana dalkaasan dhaladay yee ballanqaaday beesada kabahaasa duwowka qofkan ama qofkiimadowga haayay oo ciidamo biliisa ka dileen minnesota sadiya xaqiijadii shirkadiisa feeraryahankan yee wargeeska yaala maraykankan sheegay intii uusa la xiriiriyay qoyska qofkii waa qofka dhammaday sida uusa taageeraanka muuje dadka banaanbaxaayay barxadka dhowmanka cad ee maraykanka lankuka aramyow jalan adeegsaday sunta dadka ilantukusheenasa sida madaweynega dalkaas donald trumpna lankafuri jita xilli uusa andareeray khaniisadda trump yee kahanjab intii uusa ciidamo jeeyi doona jidadka iyo siduwiin aan ku dareeran banaanbaxyada kureed dhamashada uusa ka dhex dhamaday saldhigga biliiska oo ka yaala magaalada minneabolis qof maraykanka roogi oo madow haayay yee ciyaartooyga kooxda liverpool waybayo sheegana antiyoo habandhigan sawir fariin taageero lankaga gudbiyaaya sawirka uusa muujiyaaye labaati sagaal ciyaartooye kooxda iyo waybaayo jidabka dhakeena dhulka taasoo yo etato taageeranka ka muujiyahan amayo ka sheegan antiyo ku xunyin wala ku dareera maraykanka saas oo kale wararka waybaayo sheegahayana ama wararkiin kada dambeeyey maraykanka iyo waybaayo ka waramahayana anti qof askari ah uusa ka dhamaday ama laka toogaday banaanbaxyada ku dareera maraykanka weyba weli xaaladda kacabsanaan ku jarta ee qaybo ku mid ee magaalada ama ero guud ahaan magaalooyin ku weyn maraykanka iyo saas oo kale goobo ganacsi oo waweegna ee dablo qobsiya guud ahaan dhugunsadayaal warkiisan kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkaninkeege anti warkanka lamid reedanku kulmaana dhugunsadayaal weyba siin ku tabanaysaasi ammaanaala